Caamos cutubka afaraad ereygan maqla kuwiinaan ah sacaha baashaan oo buurta samaariya jooga oo masaakiinta dulma oo kuwa baahan cadaadiya oo sayidadooda ku yidhaahda wax noo keena oo kaalaya aan cabne sayidka rabbiga ahu wuxuu ku dhaartay quduusnimadiisa isagoo leh bal eega waxaa iman doona wakhti laydinkula tegi doona qabatooyin oo jillaabo baa lagu qabsan doonaa kuwii nahadhay oo rabbigu wuxuu leeyahay midkiin kastaba meelaha jajjaban buu ka soo dusi doonaa hortiisa oo waxaad isku tuuri doontaan harmuun baytal kaalaya oo xadgudba gilgaal kaalaya oo xadgudubyo sii badiya oo subax walba allabaryadiinna keena oo marba saddexdii maalmood waxaad keentaa meel tobnaadyadiinna oo allabari mahadnaqid ah ka bixiya wixii la khamiiriyey oo waxaad ku dhawaaqdaan oo naadisaan qurbaanno ikhtiyaar loo keeno waayo saasaa jeceshihiin dadka israa'iilow ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay rabbigu wuxuu leeyahay magaalooyinkiinna oo dhan waxaan idinku siiyey ilko nadiifsan oo ka timaado cuntola'aan ka dhacda meelihiinna oo dhan laakiinse iima aydaan soo noqon oo anna roobkii waan idinka ceshaday markii ay saddex bilood ka hadhay xilligii beergoosashada oo magaalo baan roob ku di'iyey magaalo kalena roob kuma aan di'in roob baa meel ku da'ay oo meeshii aan roobku ku di'inna way engegtay sidaa daraaddeed laba ama saddex magaalo ayaa magaalo u soo wareegay inay biyo ka cabaan aawadeed oo kamana ay webxin laakiinse iima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay waxaan idinku dhuftay beere engeeg iyo caariyaysi oo beerihiinnii badnaa iyo beercanabyadiinnii iyo dhirtiinnii berdaha ahayd iyo dhirtiinnii saytuunka ahaydba waxaa wada laysatay koronkorada laakiinse iima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay waxaan idinku soo dhex daayey cudur balaayo sidaan masar ugu soo daayey oo kale barbaarradiinnii seef waan ku laayey oo fardihiinniina waan wada kaxaystay oo waxaan ka dhigay in qurunkii xeradiinnu uu xataa soo gaadho sankiinna dulalkiisa laakiinse iima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay oo qaarkiin waan u afgembiyey sidii markii ilaah u afgembiyey sodom iyo gomorra oo idina waxaad ahaydeen sidii qori ololaya oo dab laga soo dhuftay laakiinse ima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay haddaba dadka israa'iilow sidaasaan idinku samayn doonaa oo waxa aan idinku samayn doonaa aawadeed isu diyaariya inaad ilaahiinna la kulantaan dadka israa'iilow waayo bal eega kan buuraha sameeya oo dabaysha uuma oo bini'aadamiga u sheega waxa fikirkiisu yahay kan subaxdii gudcur ka dhiga oo ku kor tunta dhulka meelihiisa sare magaciisu waxaa weeye rabbiga oo ah ilaaha ciidammada